bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qeyb taliyaha ciidanka lugta iyo ciidamuu hogaaminaya oo gaaray degmada galcad ee gobolka galguduud iyo howlgallo halkaas ka bilowday siyada colaadeed oo ka dhalatay muran dhuleed oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka togdheer iyo dhaqdhaqaaqo ciidan oo halkaasi ka socda ciidanka dowladda oo sheegay inay burburiyeen keedkii al-shabaab ee walaaxaha qarxa ee gobolka galgaduud ciidanka ammaanka soomaaliya howlgallo kala duwan ay sameeyeen gacanta ku dhigay rag ku eedaysan falal kala duwan saraakiisha ciidanka boliis militaar oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey degmada dayniile oo habeen hore ee habeen ka hor al-shabaab ay weerar ka geysteen warka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona yurub iyo tunisiya oo kala saxiixday heshiis lagula dagaalamayo socdaalka sharci darrada ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu darkaroonaa warkayaga iminkana waxaad kusoo dhawaataan iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay taliyaha ciidanka luugta iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada galcad ee gobolka galgaduud ee markaasi halkaas iyagoo ay ka wadaan howlgallo ama howlgallo ka bilaaban doona halkaasi taliyaha ciidanka lugta axmed cali ayaa waxa uu markaasi gaaray degmada galcad waxaana markaasi halkaas ay markaasi laga wadaa abaabul dagaal oo ka dhanah kooxda al-shabaab waxaana markaasi la rajeynayaa in maalmaha soo socda ciidamadaasi gaaray iyo kuwii hore u joogayba ay dhaqdhaqaaq ka sameyn doonaan iyo dagaalo markaasi ka dhan ah kooxda al-shabaab dhanka kale markaan haddii aan eego xiisad dagaal ama xiisad colaad oo ka dhalatay muran dhuleed ayaa waxa ay ka taagan tahay gobolka togdheer deegaano ka tirsan waxaana markaasi laga dareemayaa maanta dhaqdhaqaaqi ciidan oo markaasi isku horfadhiyaan dadka uu markaasi ka dhexeeyo murankani ciise colaadeed ayaa ka alowsan miyiga dhayaal migaag oo u dhexeeya deegaanada horufadhi iyo qorilugaad ee gobolka togdheer ciisadan oo ku saleysan muran dhuleed ayaa ka dhex taagan laba beelood oo kasoo kala jeeda somalilan iyo a c c khaatuma labada beelood oo dhowaan halkaasi ku dagaalamay ayaa sida wararku ay sheegayaan weli is-horfadhiya waxaana socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinac ah halkaas ay ka sameynayaan ciidamo ka tirsan somalilan oo markaasi wata gaadiid dagaal ayaa sidoo kale kusoo biiray xiisada ka taagan sida ay xaqiijiyeen xogo markaasi lagu kalsoonaan karo ciidamada somalilan oo kubiirista dhinaca ka mid ah beelaha dagaalamaya ayaa sidoo kale lagu tilmaamay tallaabo kasii dareysa dagaalka u dhexeeya labadaasi dhinac dhanka kalena markaan haddii aan eego ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay markaasi sheegeen in ay burburiyeen keedkii hubka ama keedkii walxaha qarxa ee al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka galgaduud ciidanka kumaandoosta xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab ka wadeen tuulooyin u dhexeeya degmada galcad iyo deegaanka budbud ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in khasaare weyn ay gaarsiiyeen kooxda al-shabaab howlgalkan laga fuliyey gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu sheegay in lagu burburiyey godad al-shabaab ay ku keysan jireen sunta iyo aaladaha kale ay ka sameeyaan waxlaha qarxa dowladda ayaa waxay sheegtay in howlgalkan lagu dilay dagaalamayaal badan oo ka tirsan al-shabaab iyo horjoogayaal howlgalka ay markaasi ama howlgalkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo gariyaale halkaas oo markaasi lagu dilay sida ay sheegeen siddeed iyo toban xubnood oo al-shabaab ka tirsan warbaahinta dowladda ayaa barteeda ku faafisay baraheeda qaar ku faafisay sawirada midadka al-shabaab taliyaha guutada lixi tobanaad kumaando sadanab gaashaanle dhexe axmed cabdulaahi nuur beeryare ayaa sheegay in ay dowladdu ay sii wadeyso howlgalka ilaa laga ciribtirayo shabaabka ku dhumaaleysanaya deegaanada hoos yimaada degmada galcad galcad ayaa ka mid ah deegaanada markaasi laga saaray al-shabaab horaantii sanadkan inkastoo shabaabka ay markaasi ka geysteen mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ay markaasi ka dhacay deegaanada markaasi gobolka galgaduud iyadoo dagaalkaasi uu ahaa kii uu ku dhintay taliya ku-xigeenkii ciidanka danab xasan tuure dhanka kalena markaana haddii aan eego saraakiisha ciidamada booliisi militaro ayaa howlgallo qorsheysan ay ka sameeyeen degmada daynile iyadoo markaasi habeen ka hor al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen halkaasi sida warkan ay ku faahfaahineyso faaduma cabdiqaadir
inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey hay-adaha ammaanka howlgallo amni xaqiijina ay ka wadeen guud ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa caawa dhinaca qaybta galbeed gaar ahaan degmada daynil oo ka mid ah toddobiiy tobanka degme ee gobolka banaadir saraakiisha ciidamada booliis militaariya ee ka arrimiya halkan waxay ka sameeyeen howlgal qorshaysan oo ay ku baareeyeen waaxyaha degmada dayniile iyadoona sidoo kale howlgalkan uu ku soo beegmayo kadib markii weeraro gaadmaa habeen ka hor degmadan ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidai saraakiishu ay noo sheegeen balse waxa ay xuseen in kahortag xoogan ay ku sameeyeen weerarkaasi howlgalkan caawa la fuliyo sidoo kale waxaa mid mid loogu baarayay gawaarida qaybahooda kala duwan ee isticmaasho waddooyinka waaweyn ee soo gala degmada dayniile mid saacado badan qaatay ayuu ahaa islamarkaana ciidamadu waxay baaritaano sidoo kale ku samaynayeen shacabkii markaasi kala duwanaa ee saarnaa gawaaridaasi waxaana ciidamada saraakiisha booliis militaariya ee ka arrimiya halkan ay tilmaameen in maalmihii u dambeeyaba qudhooda ay halkan ka wadeen howlgallo amniga ay ku xaqiijinayeen islamarkaana ay kaga hortegayeen falalka lidiga ku ah ammaanka dalka howlgalka kadib waxaa si kooban warbaahinta ula hadlay cabdirasaaq cabdulaahi mooge oo ah taliyaha horinta afaraad ururka shanaad ee ciidanka booliis militaria waxaan ku guda jirnaa howlgalkeennii caadiga ahaa qaybta galbeed degmada dayniile waxay ay ka kooban tahay shaqadii amniga oo si habsamiil u socoto maadaama aynu nahay shacabkii ay u dhaaranay aynu inaan difaacno qarannimadeenna iyo dadkeena iyo dadkeena inaan difaacno aynu kitaabka u marnay isla shaqadii aan ku jirnaa si u wanaagsanaato waxaa waajib nagu ah wax walba oo oo amniga ka hor imaanaya inaan qabanno baaritaankii muxuu ahay xuuraankii iyo muxuu ahay dabagalkii cadowga sidaas taas u dhicin oonan cadowga aanu u sugin oonan ahaana wax mar kasta dhac oo soo noqnoqdo waxaynu go'aan ku gaarnay wax walba haddaynu xataa noqoto inay nafteena ku baxayso inaynu u diyaargarowno oonu nafteena u hibeyno maadaama aynu nahay dad sacrifice ah oo u shaqeeyo qarankooda shaqadaa innagaa soo doonana cibaado waaye marka qof markii soo arkay wax culeesa ama in la dhimanayo waxaa waaye idaa jaa ajalaa laa yastaqiruuna saacata walaa yastaqdimuun qur-aankaa noogula sheega in la dhimanayo ma aha marka ayadoo laindhisaa la dhiman karaa qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo dhallinyaro ah waxaa waajib ku yahay dalkan iyo dadkan qaabka ugu shaqayn lahaa haddee amniga haddaa xataa amniga inaad ka shaqaysa aad garan weyso ha kaa nabadgalo dalkan iyo dadkan maadaama aynu nahay dad dhallinyaro ah oo boqolkiiba toddobaatan la dhaa soomaaliya dadka waa dhallinyaro haddana inaynu cabsi iyo muxuu ah aynu muujino isla dalkeenni anagoo shaqaynayno taa waxaa waa go'aankeeda annagaa ka soo gaarnay dariiskaana u xidhannay waxaynu diyaar u nahay inaynu difaacno shacabkeenna masaakiinta ah ee dhibaataysan inaan intaan canshuurtooda cunno aan guryaha aan seexanno waxaa ka door bidnay maadaama da'deenna ay tahay andar toniga aan ku jirno inaan wakhtigeena ugu fiicna aan u hibeenno dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada dayniileh ee gobolka banaadir oo nala hadlay ayaa waxa uu sheegay in weerarka al-shabaab halka ay ku soo qaadeen ay ahayd degmada bannaankeeda waxaan ku jirnaa xaalad aad iyo aad u weyn oo ah amni sugidda degmada waana ku mahadsantihin warbaahinta inaad nagu soo booqataan iyadoo roob da'ayo oo xaaladduna ay tahay sidaan dayniile waxaa waaye waa xuduudaha gobolka banaadir ee leedahay shabeellada hoose ilaa iyo halkaa city ay u furan tahay waxaana laga sugaa amniga gobolka banaadir marka amniga aad iyo aad u adag yahay dad badan oo oo oo warxumo tashiilna waxay leeyihiin degmadiyaa lasoo weeraray waxaasaa lasoo weeraray degmadu waa amni xilligaan la joogo waa ujeedaan iyadoo roob da'ayo xaalad kasta lagu sugan yahay ku sugannahay wax dhibana ma jiraan dadka iyo dunyadana si fiican ay u socdaan arrintaas way jirtaa laakiin xarunta degmada maahane waxay soo weerareen control degmada xagga waana seef wax dhibana ma jiraan gaafureegga ciidamada iyo laamaha amniga gebi ahaanba waa ku guda jirnaa wax dhibana ma jiraan soo dhowaada
faadimo cabduqaadir hadaay tifiga dalsan muqdisho
weli waxaad dhegeysanaysaan warka subax ee idinkaga imaanaya raadiyaha dalsan markaana haddii aan eegno howlgallo kala duwan oo ciidamada ammaanka booliska ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ay waxa ay kusoo qabteen rag markaasi ku eedeysan falal kala duwan ciidanka booliska ama ciidanka ama taliiraade taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir gaar ahaan saldhigga booliska dharkiinley ayaa gacanta ku dhigay nin ku eedeysan fal dil u geystay wiil yar oo markaasi dhalinyaro ahaa waxaanu ka tirsanaa ninkan eedeysanaha ciidanka xooga dalka waxaana boolisku ay sheegeen in la horgeyn doono cadaaladda dhanka kale taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir gaar ahaan saldhigga degmada wadajir ayaa gacanta ku dhigay eedeysano ka mid ah ciyaal weerarada degmadaasi kaasoo watay tuurey waxaana markaasi ay tilmaameen in markaasi la horgeyn doono cadaaladda sidoo kalena dadka shacabka ay waxay ugu baaqeen booliska inay kala shaqeeyaan amniga markaasi caasimadda halka warkaas aad ka dhegeysanaysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda midooda yurub iyo tunisia ayaa kala seexday heshiis iscabgarada oo ku saabsan iskaashiga istiraatiijiyadeed iyo mid dhammaystiran oo markaasi laga golleeyahay in lagula dagaalamo socdaalka aan joogtada ahayn markaasi iyo kor u qaadidda xiriirka dhaqaale udhexeeya midooda yurub iyo wadamada wadanka waqooyiga afrika ee tunisia kaasoo ku yaala wado weyn oo loogu talagalay muhaajiriinta iyo qaxootiga socdaalka gugulaya yurub madaxweynaha midooda yurub ursal fonder markaasi sidoo kale ra-iisul wasaaraha holland ninka la yihahdo mark rute iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha talyaaniga georgina meloni ayaa wadahadallo cusub la yeeshay madaxweynaha tunisia kays saciid xadi iyadoo markaasi tirada muhaajiriinta iyo qaxootiga ka tegaya tunisia isku dayay inay gaaraan yurub si ay xor markaasi ugu noqdaan dhawaanaha warkiisu waxaad kala socoteen raadiya dalsan wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel